bismillahi raxmaan raxiim waxaan ka helay caafimaad rasmi ah duqa magaalada ankara mustafa tuna oo runtii aan kulan dheerna wada qaadanay ujeedadana ahayd sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada caasimadood islamarkaana loo cusboonaysiin lahaa waxa loo yaqaano mataaneynta labada caasimadood sidoo kale fursada intaan joognay iyagana waxaan la kulanay xogayaha guud ee ururka ay ku midaysan yihiin dowladaha hoose ee dalkan turkiga sidoo kale waxaan fursad u helnay wakaalada biyaha ee ankara iyagana madaxda ugu sareysa inaan la kulano iyo maanta u dambeyso guddoomiyaha arrimaha gargaarka gurmadka iyo masiibooyinka xafiiska ra-iisul wasaaraha ee dalkan marka waxay ahayd maalmo runtii booqasho aan uga waramayno sidii muqdisho xaaladeeda ay tahay iyo bishinka ama aragtida aan leenahay sidii muqdisho wax loogu qaban lahaa ujeedadeena waxay ahayd in shacabka muqdisho loo helo adeegyadii asaasiga ahaa turkiga turkiga waxay guddoomiyeen soomaaliya ka caawiyaan dhinacyo badan tan gobolka banaadir markaan usoo noqono ma jirtaa howlo ay hadda ka wadaan turkigu adeegyada guud ee gobolka ama ay rajeynayaan oo aa ka filaysaan inay ka fuliyaan ha aada baan uga filaynaa waxaan rabnaa in nagu saacidaan in dhismooyinka wadooyinka oo kale oo aan u sheegnay maanta madaxda dalka ee mareysa in ganacsatadii iyo dowladda hooseba ay diyaar tahay inay kaalintoodii ka qaataan iyagana ay wixii nagala dhamaystiri karan nagala dhamaystiraan waxaan kaloo kala hadalnay sidii dadka qaxootiga barakacayaasha ah ee shan boqol oo kun kor u dhaafay hal waara loo weeli lahaa oo ay u heli lahaayeen hooy iyo nolol fiican waxaan kaloo kala hadalnay arrimaha biyaha oo wakaaladii biyaha ankara oon maanta nagu soo wareejiyey halka lagu keydiyo biyaha lagu nadiifiyo ayagana aan kala hadlayna sidii muqdisho loo soo celin lahaa ceelashii biyaha oo shacabka soomaaliyeed u heli lahaayeen biyo nadiif ah marka anaga ujeedadana waxay ahayd dowladda hoose xamar sidii howlaheedii asaasiga ahaa bulshada ugu qaban lahayd wax alaale wixii ay naga kaalmeyn karaan dowladdan turkiga ayaan ugu nimid hore waxaa u jirta in turkigu ay dhiseen dhowr wado laakiin wadooyinkiina ay haddana dib u burbureen iyadoo dadka qaar ay sheegeen in markii horeba tayadu ay liidatay marka ma waxbay ka bedelayaan qaabkii ay horey wadooyinka ugu dhisi jireen markaad hadda dhinaca wadooyinkaoo kale weydiisaan mise uun qaabkii ay hore u dhiseen ay kusoo celin doonaan runtii annaga codsigeena wuxuu ahaa si ka duwan sidii hore ma dhaheen annaga oo nawada caawina boqol kiiba boqol waxay ahayd inayna caawinaan annagana aan qaybteena qaadano sidoo kale waa kala hadalnay arrintaa hadda ka hadashay ah si la xoojin laha tayada wadooyinka ha noqoto meelihii biyo mareenka ahaa ee biyaha mari lahaayeen oo hadda dhib nagu haysto markii muqdisho ay noqoto arrimahaas oo dhan waa arrimaha aan u taagannahay xal si soomaalinimana waa ku raadinaynaa cid alaala ciddina taageeri kartana maaragtay waa marka laakiin waxaan aada ugu faraxsanahay dowladda turkiga iyo sida naloo soo dhaweeyey ha noqoto dowladda hoose ee ankara iyo dhammaan mas-uuliyiinta aan la kulannayba kulligood si niyad sami ayay uga go-an tahay in shacabka soomaaliyeed ay wax ula qabtaan sidoo kale waxaan ayagana la kulannay ganacsato oo aan ka codsanay inay maalgashi ku sameeyaan magaalada muqdisho oo ay naga saacidaan arrimo fara badan ayagana rajo badan baan muuqatay waxaana ku casuumay inay muqdisho noogu yimaadaan guddoomiye dhanka muqdisho markaanu tagno waxaa jirta in wadooyin badan oo xirnaa la furay isku socodkii dadkii inkastoo uu wanaagsan yahay hadda intii hore uu dhaamo oo dadku ay soo dhoweynayaan in wadooyinka ay furan yihiin haddana waxaa jirta walwal laga qabo in ay taasi sahli karto in khasaare ay geysan karaan ama weeraro ay fulin karaan kooxda al-shabaab oo kale arrimaha ku saabsan furitaanka wadooyinka khatar intee ah ayay dhinaca amniga ku yeelan kartaa runtii taas waxay ku timid horta codsi shacabka soomaaliyeed markaan dhegaysanay shirka golaha amniga qaranka madaxweynuhu shir guddoomiyena codsigaas markaan u gudbiyena madaxweynaha runtii aada iyo aad ayuu usoo dhaweeyey oo taasaa keentay in wadooyinkii hadda la furo oo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo anigaba ay naga go-an tahay in shacabka loo fududeeyo wax walba loo heli karo midda kale oo dhankaas kale oo kasarta ay leedahay oo hay-adaha amnigana waxaan ku qancinay waxay ahayd annaga waxaan rabnaa amni shacabka uu leeyahay shacabka uu ceshado sida aan hadda u wajahayno amnigoo kale oo si istraatiijig ah oo aan doonayno hay-adaha amniga iyo shacabkana xiriirkooda iyo wadashaqoontooda la hagaajiyana waxaan isleenaha wax weyn bay ka taree waana aragnay faa'iidadeeda dhowr dad oo lasoo qabtayo kooxaha argixisada ah shacabka ayaa la shaqeeyay hay-adaha amniga iyo maamulka gobolkaba annaga marka waxaan rabnaa sida lagu celinayo amniga aysan dhagax noqonino ay noqoto shacabka inay amnigooda ayagana qayb ka qaataan marka taasna rajo fiican baan ka qabnaa walow khatarteedana ay leedahay laakiin haddana shacabka mar haddii uu nala susan yahay oo aan codsigoodana tixgelino waxaan isleeyahay iyagana kaalin weyn bay nagala qaadanayaan sidii amniga loo sii hagaajin lahaa magaalada oo muhiim noo wada ah